Hay'adda Al-Raxma ayaa ceelbiyoodka hirgelisay deegaanka Boodaale ee hoostaga degmada Shiix ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaas oo ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool deegaankan. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay ceelbiyoodka loo hirgeliyay, iyaga oo sheegay in uu ka daboolayo baahi weyn oo haysatay bulshada deegaankan oo la xiriirta dhinaca biyaha.
ceelkan waqfi u waqfiday aabbaheed Sheekh Cabdulqaadir iyo hooyadeed Cosob Buureed Yuusuf u waqfiday waxaan leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaan garashadaa uu ku garansiiyey waalidka u waqfiday waqfiga biyaha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afdal sadaqa almaa waxa weeyaan shayga ugu qiimaha badan leh ee la bixiya waxa weeye biyaha taas inagoo ka duulayna waa u ducaynaya inanta ilaahay garansiiyey waayo qof wal oo waqfsanaya waxaanu baadi doonaa bal meesha ugu haboon ee biyaha ka cabbi karayaan biyahan laba qaybood buu qaybsanaa ummadoo dhan baa ka cabbaysa qofka gacanta ku hayana wuu ilaalinayaa waxa weye mas-uul buu ka yahay mashiinkii baa maanta loo keenay wax badan buu ummaddu waraabinayaa oo aabbaheed iyo hooyadeed ula niyootay inay ceel u qodo laga cabbo oo wax alla wixii ciddii ka cabta hadday xawayaantii hadday bini'aadmi tahay iyo hadday quraanjo tahayba ajar badani ugu jiro waalidkeed ilaahayna ha ka abaalmariyo oo u waqfiday ceelkan aynu maanta ku wada xaadirka nahay waalidkeed aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay subxaana wa tacaala iyadaa halkaa ay ka soo saartay wax ka khayr qaba allah ha u soo geliyo waalidiinteedna allah ha gaadhsiiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro annaga dareen gooniyay noo samaynaysaa waxayna xasuusinaysaa in waalidku runtii marka uu dhintuu baahidiisu ay badan tahay ceelbiyoodkan ayaa ah mid ay baahi u qabeen bulshada ku nool deegaanka Boodaale ee hoostaga degmada Shiix isaga oo ka daboolaya baahiyo badan oo la xiriira dhinaca biyaha